إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada daacaba ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan labaatan dhallinyaro soomaali ayaa ku geeriyootay xeebaha u dhexeeya dalalka aljeeriya iyo sbain maamulkay xabashadu ka dhisay dhulka soomaali galbeed ayaa xabsiga laga haweenaya horey dhulkeeda ugu boobeen isagoo sidoo kale xukun ku riday wiil dhallinyaro ah askar ka tirsan dowlad federaalk ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaami ah hiiraan ku dhowaad labaatan arday oo habeen ayaa ka qalin jibiyey mu'asasada alxikma farceeda magaalada kuunye barow maleeshiyaadka maxaarada ee faano ayaa awaamir culus duldhiga dadka shacabka ah iyagoo ku goodiyey baagsiga ciddii fulin weysay awaamirtaas intaasi waxay ahaageen qodobada ugu dorkuran warkeenna fiidnimo haatan u diyaargarowa isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن wahweynimo sabtiha taariikhdun ay ku beegan tahay afarta dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lix dhankan waafaqsan soddonka bish shanaad laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal warkii oo dhan qarax ay mujaahidiinta maanta ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa waxaa lala egtay ciidamo daacaduha maamulka isku magacaabay koonfur galbeed oo ku sugan asbaaro waxaana jira khasaare soo gaaray ciidankaas in ka badan labaatan dhallinyaro soomaali ayaa ku geeriyootay xeebaha u dhexeeya dalalka aljeeriya iyo sbain faahfaahinta qodobkan waxaa inoo haya axmed cabdulaahi xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dhallinyaro soomaali ah oo ku geeriyooday xeebaha u dhexeeya dalka aljeeriya iyo sbain waxaana dhallinyaradan oo tahriibiyaal ahaa ay doonayeen inay gaaraan qaaradaha yurub iyagoona badda dhexdeeda ku jiray wax ka badan labaatan maalmood halkaasina ay ku wajahayeen xaalado adag mid ka mid a dadkii u gurmaday dhallinyarada ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in uu xaqiijiyey in ay doonta ka badbaadeen laba ruux oo keliya ah islamarkaana ay geeriyoodeen wax ka badan labaatan dhallinyaro ah inuu doontii ciise qoodha waa lasoo xiray sayid cali oo doonta ninkii gudoomiyaha ka ahaa iyo yar kala ila socdo ma garad sideed iyo labaatan beri bay badda saarnaayeen doontii waxaa ka haray labadaa nin baa ka haray siciid oo kiyaale oo yunis idriisa waa ninka markii koowaad dhintay ciisena wuxuu yidhi galabtii maqribkiina la badbaadiyey casarkeedii wuu dhintay wuu yidhi ma garad marka buu sidaa u sheeg faamiladii raggaas waa wada baaqiceen nin kama soo harin ma garad labadaa nin baa ka soo haray sayid cali iyo nin cismaan sarifle la yidhahdo culimada diinta islaamka odayaasha iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa marar badan ka hadlay dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka iyagoona bulshada ugu digay inay tahriibka fududaystaan ugu dambeenna ay badaha ku dhammaadaan ama magafa gacanta ku dhigo maamulkii xabashadu ka dhisay dhulka soomaali galbeed ayaa xabsiga laga haweenaya horey dhulkeeda ugu boobeen isagoo sidoo kale xukun ku riday wiil dhallinyaro ah warkan waxaa inoo haya cabdiqaaliq macalin cabdiweli muddo hadda laga joogo laba sano ayaa waxa uu dab baabi'iyey suuq ku yaala magaalada jigjiga waxaana lacago loo aruuriyey ganacsatadii suuqaas la soo warinayaa in la leexsaday suuqa gubtay ayay xoguhu tilmaamayaan in la siiyey xubno u dhow hogaamiyaha maamulka ay xabashidu ka dhistay soomaali galbeed ninka lagu magacaabo mustafa cagjar iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi haweenay ka mid ah ganacsatadii ku hanti beeshay suuqa ayaa codsatay in dib loo furo suuqa si ay ugu ganacsadaan masaakiin baanu nahay madaxweyne waxaanu kaa codsananaa dadkii hantidooda ka gubatay baanu nahay dadkii taybadu ka gubtay baanu nahay ilaa maalintii uu gubtay ilaa maanta waa muddo laba sana ah madaxweyne guryihii baanu ku xaralnay adduun ma haysanno hantidii way naga gubatay laba sanaan ku sugayna labadii sane waxbana looguma qabanin inaad noo fasaxdo meeshayadii oonu dhisanno noo fasax meeshayadii intaasaanu kaa codsanaynaa xabashadaas kadib waxaa haweeneyda soo weeraray ciidamada maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulka soomaali galbeed waxayna ku eedeeyeen kicin bulsho sababta keliya ee ay xabsiga ku mutaysatay ayaa ah sida ay uga hadashay xuquuqda ka maqan waxaana lagu xiray mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada jigjiga sidoo kale maxkamadda gobolka faafan ee dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay xukun ku riday cabdi oo ka mid ah dhallinyaro bil ka hor uu xiray maamulka uu hogaamiyo mustafa cagjar muddo sannad iyo bar ah ayay maxkamaddu ku xukuntay wiilkan dhallinyarada ah waxaana loo haystaa qoraal been abuur ah oo laga faafiyey sida ay sheegeen dhallinyarada deegaanka tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo mustafa cagjar uu ku goodiyey in ay caburin doonaan bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed islamarkaana ay xiri doonaan cid weliba oo ka hadasha xuquuqda ka maqan iyo dhibaatooyinka uu geysanayo maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulkaasi askar ka tirsan dowladu federaalk ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee hiiraan qodobkan waxaa inoo haya wariyeen farxaan cali cabdulaahi askartan oo ay tiradoodu ahayd labo islamarkaana si gaar ah kaga tirsanaa ciidanka gorgor ee uu turkigu tababaray ayaa waxa ay isku soo dhiibeen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan labada askari ayaa lagu kala magacaabaa cabdifataax maxamed axmed iyo yuusuf axmed cabdi iyagoona in muddo ah ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka cabdifataax maxamed axmed ayaa ugu horrayn ka warbixinaya qaabka uu ugu biiray ciidamada dowladda federaalka isagoo sidoo kale ka hadlay fasaadka iyo diinxumada ka dhex jirta ciidanka uu ka soo tegey cabdifataax maxamed axmed waxaan ka imid degmada xarar dheere ee mudug waxaan ahay ciidanka militariga ee ururka gorgor ee ururka saddexaad horinta koowaad ee taliya u yahay weedow magaalada beledweyne aan ka qortay waana laka qaaday beledweyne anagoo oo konton ah xamaraana la geeyey xamara ciid ah ku dhammaysana xero turki sooma ku dhammaysana tababarkii shan boqolaa gaaraynay shantii boqol buubuuxisna waa ahayna kadib waana laka waday waxaana tababaray ajaanib iyo soomaali turki xerada waxaa joogay dumar oo madaxa u bannaan yahay oo adiga lagu dhahaa waa islaam haddana aan ka muuqan dumarkaasaa arkay wax iigu yaabad yuusuf axmed oo ah askariga labaad ee isu soo dhiibay ayaa waxa uu dhankiisa sheegay inuu ka badbaaday dagaaladii ugu dambeeyey ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ku dhex maray deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan magacayga waa yuusuf axmed cabdi ka tirsanaay ciidanka dowladda qeybta gorgor tababar kusoo qaatay beledweyne ilaa mid kale oo aqoon kororsi ah turkiga ah intaas samaan wariyaada iyo intan soo shaqaynay waa uun shaqooyinka hadda uu ciidankaas ashaaya waa uun dagaalka hadda oo al-shabaab ay iskul jiraan dagaaladii hadda aan galeeyay waa saas dagaal keesa ma dhihi kara waxyaalo iska kooban sida hadda mid aan soona awoorayay falkaas falkii intaas aan soo jiray oo ridida inaan banaanka ah banaanka mar waxaan leeyahay qof kasta inuu dantiisa fiirsada dantiisa iskugeen maslaxadiisa ogaada fursadahana iska faa'iidaysta askarta ka soo goosanaysa dowladda federaalka islamarkaana imaanaya goobaha lagu maamulo shareecada islaamka ayaa maalmihii lasoo dhaafay isa soo tarayay shalay uun ayay ahayd mar askari ka mid ah uu isku soo dhiibay maamulka degmada kurtunwaarey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose isu soo dhiibista askartan ayaa imaanaysa xilli khilaafaad iyo kala shaki weyn uu ka dhex jiro gudaha dowladda federaalka iyadoo heerkii ugu xumaa uu marayo waxaana sii kordhaya is-aaminaad darada madaxda dowladda federaalka iyo ciidamadeeda arrintaas oo ugu wacan baa la leeyahay dhaqaale xumida ay la daalaadhacayso dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ku dhowaad labaatan arday oo habeen ayaa ka qalin jibiyey mu'asasada alxigma farceeda magaalada kunye barow xafladan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti sharifka la duunaya ka dhacday howlka madrasada caynulislaam ee magaalada kunye barow ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose munaasabadda ayaa waxaa ku qalin jibinayay arday gaarisay toddobiiy toban gabdhood oo bartay xirfadda xarqaanka kuwaasoo ka taqarujiyay mu'asasada alxigma oo ka mid ah mu'asasaad ka furan magaalada ee gaarka u aha dumarka ardayda ka qalin jibinaysa xarqaanka ayaa baranayay muddo lix bilood ah iyagoona xafladda ay goobjoog ahaayeen culimo salaadiin waxgaradka iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu horeen waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha mu'asasada alxigma ee farceeda magaalada kunye barow waxa uu ka warbixiyey qeybaha ka kooban tahay mu'asasada ee dufcadaha horey uu qalinjibiyey mu'asasada mu'asasada waxay khaas u tahay dumarka keliya u khaas tahay waxay leedahay furuucyo kala duwan furuucyada waxaa ka mid ahaa qismi lqur-aan qur-aankii oo lagu baranaya iyo qismi lagu barto shareecada oo qamiisii jimco ah iyo waxay leedahay qismi iclaanka lagu barto iyo qismiga maanta loo fadhiyo khiyaadada ah oo ay ka qalin jibinayso toddobiiyo toban arday allah subxaana wa tacaala mahad iskale ardayda markaa waxay dhiganayeen muddo lix bilood ayay u socotay qeybta khiyaadada ah maantana waxay u fadhiyaan xafladii qalinjibinta ah waxaana ka horeeyey dufcooyin ilaa iyo gaaraya lix dufco waa dufcadii toddobaad allah subxaana wa tacaala ku mahadsan markan waxaa mikrofonka lagu soo dhoweeyey suldaan maxamed cabdiqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tunni suldaanka ayaa wax uu bogaadiyay dadaalada ay wadda mu'asasada alxigma waxa uu sidoo kale suldaanka ka dhawaajiyey in laga kaaftoomay dharkii ay tolojineen ragga farsamadaas lasoo bandhigay iyo dharka qaabka loo tolayo oo maanta dharkii dumarka ah waxaan uga maarannay in aan rag uusan dumar waxba u tolin dumarka dumar ay wax u tolaan mu'asasada waxaan leeyahay aad baad u dadaasheen waxaan kaloo mu'asasada ku ammaanaynaa waxay soo saareen xataa dad sida cisbitaallada oo kale dumarka raggaa duri jiray maanta waxaan haysanaa dumarkii dumaraa duraay harqaankiina waa kan waa u jeednaa suldaan maxamed madow abuukar oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose ayaa goobjoog ah munaasabadda iyo injineer ogab oo ka mid ah waxgaradka magaalada iyagoon si isku mid ah u bogaadiyey ardayda qalinjebinaysay waxayna u mahadceliyeen maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee gobolka shabeellaha hoose annagana aad iyo aad haddaan waalidiintiina waa ku faraxsannahay waan idin soo dhowaynaynaa aqoonta aad noo soo bandhigteen waxaan idin leenahay allah idin siyaadiyo waxaan u mahadcelinaynaa wax badan walaayada gobolka makaatibteedii kala duwan khaasatan hadda waxaan u mahadcelinaynaa maktabu tarbiya wa tacliim ilaahay wuxuuna soo gaarsiiyey maanta gabdhaheena muslimaadka ahaa oo maanta soo bandhigaya waxay soo barteen oo ah harqaan oy soo barteen gabdhii aludiinka ahaa oo maanta harqaankii horteenna ku jaayo waa jareen waana toleen waxay hore usoo taleen hortana yaalaan waa ujeednaa hadafka la idiin soo saarayna ma aha adduunyo raadis hadaf la idiin soo saaro waxa waa mujtamaca wax ka bedeshaan dareesil islaamiya loo tolo oo laga soo fogeeyo dharkan oo maanta gaalada toshaan laga soo fogeeyo muwaasabada alxigma waxay ka mid tahay muwaasasaadka tacliimiga ee ka furan magaalada waxayna gaar u tahay haweenka iyadoona ay macalimiinkiin haween muslimaad ah waxaan lagu bartaa shareecada qaybta cilaansaarka iyo qaybta harqaanka waxaan horey ugu qalinjibiyey arday fara badan alxigma waxay ka mid tahay muwaasasaadka tacliimiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee gobolka shabeellaha hoose madhiishaadka maxaarada eefaan ayaa awaamir culus duuldhiga dadka shacabka ah iyagoo ku goodiyey beegsiga ciddii fulin weysa awaamirtaas waa kan cadnaan xaji muxsin war-saxaafadeed ka soo baxay maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa waxa ay dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka amxaarada uga digeen arrimo dhowr ah iyagoo ku hanjabay in ay goob walba ay ku beegsan doonaan ciddii kasoo horjeesata awaamirtooda dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolka islamarkaana hubka haysta ayay kooxdu ku amartay in ay iska soo diiwaan geliyaan xarumaha maleeshiyada islamarkaana loo qorayo jabhadnimo ayna ka qaybgalayaan dagaalka ka dhanka ah dowladda xabashida etoobiya waxa ay sidoo kale shacabka fareen in ay joojiyaan la tacaamulka xukuumadda adis ababa iyagoo u fasaxay oo keliya la tacaamulka xafiisyada isgaarsiinta biyaha korontada iyo beeraha awaamiirta iyo hanjabaadda ka soo baxday maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa ku soo aadaysa iyadoo uu sii xoogaystay dagaalka u dhexeeya xukuumadda xabashida etoobiya iyo kooxdan waxaana dagaalo xoogan oo maalmihii lasoo dhaafay dhex maray labadan dhinac ay iska dileen askar badan xukuumadda adis ababa ayaa wajahaysa dagaalo uga imaanaya jabhadaha ka dhex abuuran dalkaas iyadoona xukuumadda ay tabar iyo taag u leedahay sidii ay kusoo afjari lahayd dagaalada ka dhanka ah jabhadaha raba in ay ka madax bannaanaadaan xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha abiy axmed aad iaad u maadsantahay cadnaan xaji muxsin dhegaystayaal warkii fiidnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh